gurbajoogtana waxay ka mid yihiin dadkaas soomaaliyeed oo loo baahan yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo loogu baahan yaha waxaa ka mida marka ugu horeysa bal ayaga horta uma micnaynayno doorasho waxay tahay maxaa yeele waxay ku nool yihiin waddan demoqraadi ah oo qarn sanado boqolaal sano ay doorasho kasoo dhacaysa ay goobjoog u ahaayeen ayaguna doorashooyinkaas ay ka qayb qaateen qaarkood qof kasta meesha uu kasoo gaaray iyo wakhtiguu yimidba oo doorasho micnaheeda way yaqaaneen waxaa jirtay kulankii noofembar horaanteeda wiigeedii hore ay isugu yimaadeen madaxda qaranka waxay go-aamiyeen bishii shantii go-aamadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka maadaama ay tahay in doorasho la sameeyo guddiga doorashooyinku inuu baxo ummaddii wadatashi lasoo sameeyo lasoo hadlo soo ogaado caqabadaha jira laysla meel dhigo laga wada hadlo caqabadaha sidii looga gudbi lahaa horta wax ma dhici karaan mar kasta in la yidhaah ma aha oo la taagnaado waxa ma dhici karaan waxaa waaye inaan soo gaarno heer ah waxa aan qabanno aan isku dayno inaan doorashadii qabanno aan isku dayno intaan ma dhici kartaa dhihi lahayn maan tilaabo samayno inaan doorashadii qabanno doorashada waa la qaban karaa haddii niyaddaas aan wada hayno oo tilaabadaas ay tahay laakiin haddii cabsida nagu jirto mar kasta oo gadaal isu riixayno ma dhici karaa negativitigaas badan marka dambe cudurwada keenaaba iyo inaadan waxba qabsan karin oo aad curyaan tahay marka doorasho waa la qabanaa dastuurkuna isagoon afti loo gelinin waa lagu dhaqmaa adduunyada dhanaa kusoo dhaqanta iyadoon afti la gelinin in si ku meel gaar ah loogu dhaqmo waxaan tagnay nord america waxaan ka tagnay minneapolis toronto ottawa iyo washington d c yurubna london iyo muxuu ahaay birmingham iyo stocolmo iyo waxaa dhici karta meel kale xataa in la tago nairobiyaa la tagi doonaa iyadana meel kastao ummadda soomaaliyada ay joogto inaan raad ku yeelana aan jecelnahay waa shaqo ay noo dirtay madaxda qaranka siddeed iyo labaatanka maarse waxay iskugu imaanayaan baydhabo maalintaasaan rabnaa inaan hordhigno wax allaale wixii xogahan soo aruurinay